walaal waa mahadsan tahay sida warbixinta aan ku sheegnay hay-adda sed jirlen iyadoo xiganaysa ama la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan afar kun iyo saddex boqol oo qof ee xanuunka koleeraha loo yaqaano ama daacuunka ama shababiyeedka sida dad badan u yaqaanaan uu ku dhacay dadkaasi boqol kiiba lixdan in ku dhow oo laba kun iyo lix boqol u dhiganta waa caruur ka yar shan sano inta la xaqiijiyey konton iyo afar qof yaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka koleeraha ama daacuunka dadkaasina dhammaantood waxay ku sugan yihiin soomaaliya meelo badan oo kala duwan wa waa gartay intee in la eg ayuu daacuunku dilaacay marka loo eego tirada kiisaska iyo meelaha uu saameeyey
xanuunkan wuxuu soo bilowday xooggiisa bishii koowaad ee sanadkan wuxuuna hadda ka dilaacay dhul aada u fara badan meelaha ugu daran waxaa kamid a magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya sidoo kaleta xanuunku wuxuu dadna ku ku ku laayay xanuunkana uu kusoo ritay magaalooyinka kale puntland gaar ahaan boosaaso magaalada garowe beledweyne wuxuuna u badan yahay xanuunku inta badan laga lagu arkay meelaha dadka qaxootiyada ah gaar ahaana dadka ku barakacay wadanka gudihiisa kaamka qaxootiyada ay joogaan iyo xanuunka u badan yahay oo hadda meelaha ugu badana xanuunka laga helay ama dadku ay ay ku xanuunsan yihiin waa meelaha qaxootiyada ay ku badan yihiin maxamed maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ka qayb qaadanaya faafitaanka cudurkan soomaaliya ka jira hadda waxaa maadaama hadda xanuunku ku badan yahay meelaha dadka qaxootiyada ay joogaan inta badan wuxuu la xiriiraa habnolooleedka iyo habnadaafadeedka sida anagu la soconno dadka qaxootiyadaha jooga waxaa aada u liidataa xagga nadaafadda arrimaha nadaafadda waxaa kaloo aada u liitaa biyaha ay cabayaan oo runtii marar badan aan nadiif ahayn laakiin waxaa kaloo laga shakisan yahay daadadkii dhawaan ka dhacay soomaaliya gaar ahaana hiiraan iyo gobollada dhexe soomaaliya in ay laftigooda ay sii kordhiyeen ama ay sabab u ahaayeen in xanuunkani uu lama kacleeyo sidaas lamida wadamada dariska laha soomaliya etoobiya ku jirto laftigooda waxaa sanadkii hore o kaleeta laga rimoodgareeyey ama lagu arkay xanuunada daacuunka xilliga kan oo hadda xilli kurayl ah waa xiliyada inta badan la fisho in xanuunku dilaaco laakiin runtii waa arrin aada u adag in haddeer afar kun in ka badan oo xanuun ku dhacay islamarkaana hadda weli sii kordhayo oo sii fidayo dad badanna xanuunka a u dhinteen sidee ayay hay-addiinu save the children uga jawaabtay cudurkan iyo marka la fiiriyo dhinaca ka hortagga iyo daweynta hay-addu iyadoo la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka federaalka ee dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedada waxay xoogga saartay in la helo daawooyin iyo xarumo lagu dabiibayo daacunka waxay qaybisay kidadka daacunka loogu talagalay waxay tababar ka geysatay xarumaha caafimaadka ee hay-adda ay ka shaqayso waxay wacyigelin ballaaran ka sameyneysaa koruqaada nadaafadda iyo biyaha deegaanada xanuunku ka dilaaceen guud ahaana waxay la shaqeynaysaa wasaaradaha caafimaadka ee dowladaha dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedada in la helo xog dhamaystiran oo ku saabsan xanuunka iyo meelaha u gaaray iyo sida wax looga qaban karayo marka ma jiraan caqabado idinka haysta oo idinka soo wajahaya wax ka qabashada cudurkan caqabadaha ugu waaweyn haddeer waxaa kamid ah in xanuunka uu magaalooyin badan ku faafay islamarkaana meelaha uu ka dilaacay xanuunka ay u badan yihiin meelo xeryaha qaxootiyada ah oo iyaga lagu yaqaano in adeega caafimaadkuna uu aada hooseeyo adeega biyaha iyo nadaafaduna uu aada uhooseeyo marka caqabadaha ugu waaweyn xilligan waxa weeye iyadoo weli aan gurmad dhamaystiran laga samayn meelahaas ay aadna u kala badan tahay gurmadka hadda jiri kara iyo faafidda xanuunka ku faafay magaalooyinka kala duwan ee soomaaliya lakiin waxaan is leeyahay maadaama xanuunku yahay xanuun laga hortegi karo in ay u baahan yihiin dadku wacyigelin dhamaystiran inay ka helaan xanuunka islamarkaana kiisaska xanuunka ku dhacay dhaqsal wax looga qabto marka waa maxay tallaabooyinka la qaadayo si loo xaqiijiyo markaa helitaanka biyo nadiifa iyo tasiilaad fayadhowr oo laga helo meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ama saamaysay
waa fariinta aan runtii u dirayno dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedada iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada caafimaadka iyo biyaha iyo donoriska ama deeqbixiyaasha runtii xanuunku aada buu ufaafayaa wuxuu u baahan yahay in haddeer wax laga qabto oo dhaqsa looga howlgalo inta uusan aada usii kordhin waxay u baahan tahay tallaabo deg dega marka in laga qaado wax laga qabto nadaafadda wax laga qabto biyaha wax laga qabto adeega caafimaadka ee dadka waddanka gudiisa ku barakacay ay helayaan taasna waxaan ujeedinaynaa dhammaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedada iyo dhammaan inti hay-adaha kalete ee aada u dareeya arrimaha caafimaadka waxaan ma jiraan marka ugu dambeysa xeelado mustaqbalka fog ah oo lagu hortegayo in daacuunka uu mustaqbalka ka dilaaco soomaaliya ama kusoo noqnoqdo waxa ugu muhiimsan waxay tahay in la yareeyo nuglaanta dadku ay unugul yihiin xanuunkan gaar ahaana la hirgeliyo barnaamij caafimaad oo dhamaystiran islamarkaana dadka ay helaan adeeg biyood oo ku filan inta badan dadkan xanuunkan waxaa sababa bacteria taasoo inta badan dadka uraacda marka wax cunayaan ama biyaha markay cabayaan marka in la hubiyo adeegyada biyaha ay dadku helayaan gaar ahaana xeryaha qaxootiyada la hubiyo in qoysaska lagu tababaro hababka ay biyaha u daryeeli karaan ama u daweyn karaan haddii aysan taa samayn karinna la baro in biyaha la karkariyo muddo fiican si markaa jermiskii biyaha ku jira loo loo dilo iyo in dadka lagu wacyigeliyo inay faraha dhaqdaan mar walba oo ay saabuun ay faraha ku dhaqdaan si markaa loo yareeyo saameyntii xanuunka loorugu ku yeelan lahaa dadkaas laakiin ta ugu weyn waxay tahay in bulshada soomaaliyeed dhanka adeega caafimaadka kor loo qaado waxaan la soconnaa in meelo aada u fara badan dad ku noole aysan helin adeeg caafimaad oo dhamaystiran islamarkaana ay yar tahay biyaha cabidda ku habboon ee dadku ay ay heli karayaan taasoo marar badan kalifaysa in dadkii biyo aan nadiif ahayn inay cabaan marka barnaamijka fog waxa weeye in adeega caafimaadka kor loo qaado dadkuna ay helaan biyo nadiif ah oo cabidda ku habboon si markaa hoos loogu dhigo faafidda xanuunada ay faafayaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan markay dilaacaan bulshada